halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaaliyo labaatanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseena iyo xuseen barre
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mida dagaallo ay ku dhinteen in ka badan shan iyo toban qof oo ka dhacay meel u dhow xara dheere ee gobolka mudug ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka bartamaha soomaaliya ayaa ku baaqay in colaadda la joojiyo walaalayaal xabadda la joojiyo oo lagu dhameeyo wixii dhex maray xabadu faa'iido ma leh waxba xabad laguma xaliyo xabadaas la joojiya xabad
sidoo kale waxaan idiin haynaa kulamadii baarlamaanka soomaaliya oo dib u furmaya maalinta salaasada ee soo socota kadib markii guddoonka baarlamaanku uu sheegay in xal laga gaaray booqii baarlamaanka ka dhex jiray xildhibaanada mooshinka diidanna waxay sheegeen inay xeeladii hore wax ka beddelayaan guddoonka hadday dhahaan talaada la keenaa iyo haddayna dhahaan sigtida dambaa la keenaa annagu waxba ayna iskama kaayo bedelin laakiin waxaa isbedela keliya inaan xeeladaha iyo qaabkii aan bedelayno oo aan magaranaysa hawl kale qaabka loo bedeli doono haddoola
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrafoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
guddoonka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ay dib u furmayaan ama dib u furmi doonaan kulamadii baarlamaanka soomaaliya ee uu dhowaan guddoonku hakiyey war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoonka baarlamaanka ayaa lagu sheegay in baarlamaanku uu garwaaqsaday in la gaadhay jawi xasiloon oo dib loogu bilaabi karo kulamadii baarlamaanka waxaana kulamadaasi ay bilaabanayaan maalinta salaasada ee soo socota ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha disembar kulankaasina waxaa lagu gudageli doonaa sida mooshinka sida guddoonka war-saxaafadeedku soo saaray lagu sheegay mooshinka kalsooni kala noqoshada mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoonka baarlamaanka ayaa war-saxaafadiidkiisa ku xusay in maalinta sabtida ay taariikhdu tahay lixda bisha disembarna lasoo gebagabayn doono ka doodista islamarkaana cod loo qaadi doono mooshinkaasi madaxweynihii hore dalka masar maxamed xusni mubaarak ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay xukuntay inaanay wax dembiya lagu helin uuna ku lahayn dilkii dibadbaxayaashii ku geeriyooday kacdoonkii xukunka looga tuuray sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii garsooraha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dacwadihii arrintaasi la xidhiiray ee loo haystay xusni mubaarak la laalay gudaha maxkamadda oo ay dadku soo buux dhaafiyeen ayaa sacab badan laga maqlayay markii garsooraha maxkamaddu uu xukunka ku dhawaaqay waxaa kaloo la arkayay wiilasha uu dhalay mubaarak iyo qareenadii difaacayay oo hambalyeynaya islamarkaana madaxa ka dhunkaday xusni mubaarak oo goobta markaasi ku sugnaa xaakinka maxkamadda ayaa ka codsaday saxafiyiintu inaanay wax faallo ah ka bixin xukunka ilaa ay soo wada akhriyaan waraaqaha iyo xogta lagu saleeyo xukunkan oo ka kooban kun iyo afar boqol iyo soddon bog sidoo kale waxaa dembi lagu waayey wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligii mubaarak xabiib al cadli iyo lix saraakiisha sare ammaanka ah oo iyaguna lagu eedeynayay inay ku lug lahaayeen amarka dilka dibadbaxayaashii geeriyooday intii kacdoonku socday
baadariga ugu weyn diinta masiixiga ayaa gacan qaaday oo xushmad u muujiyey muftiga diinta islaamka ee magaalada istanbul ee dalka turkiga raxmaani yaraan maanta oo sabti ah xilli uu ku tukanayey masjidka uu dhisay suldaankii turkiga ee qarnigii toddobiyo tobnaad suldaan axmed masaajidkaasi oo loo yaqaano blue mosk ama masjidka buluuga ah baadariga diinta masiixiga ayaa ku guda jira maalintii labaad booqosho saddex cisha oo ku marayo dalka turkiga kulankaasi labada wadaad kadib ayaa baadariga diinta masiixigu waxa uu booqday halka la yidhaahdo hagiya sofiya oo ahayd kiniisadii ugu weyneed ee boqortooyadii byzantine ee magaalada taariikhiga ah ee constanover oo hadda loo yaqaano istanbul goobtaasi ayaa kun iyo afar boqol iyo konton iyo saddexdii muslimiintu qabsatay magaaladaasi ayna u bedeleen kiniisadaasi weyn masaajid haatanna waxaa madax haatanna waa meel ah madfax oo lagu kaydiyo taariikhda
madaxweynaha nigeria goodluck jonathan ayaa amar ku bixiyey in si adag looga jawaabo argixisada weerartay masaajid ku yaala dalkaasi weerarkan ayaa lagu dilay siddeetan ka mid a dadkii halkaasi salaada ku tukanaya waxaana ku dhaawacmay boqol qof oo kale weerarkan ayaa ka dhacay masaajidka weyn ee magaalada kanu ee ku taala waqooyiga dalka nigeria
lantaab soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan goordha waxaa inoo soo socdaa waraysi ku saabsan baarlamaanka soomaaliya balse haatan bartamaha soomaaliya ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa la sheegaya inay ku dhinteen shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen dagaallo labadii maalmood ee lasoo dhaafay laba maleeshiyo beeleed ku dhex marayey dhul ay xooluhu daaqaan oo u dhow degmada xardheer ee gobolka mudug xaaladda deegaanka lagu dagaalamay ayaa lagu soo waramayaa inay iminka degan tahay inkastoo dhinacyadii dagaalamay ay weli ishor fadhiyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanadaasi ayaa ku baaqay in colaada la joojiyo waryaheena maxamed colaad xasan ayaa waxauu khadka taleefonka ee gurceel kula xiriiray ogaas xasan ogaas maxamed ogaas nuur oo ka mid ah hogaamiyayaasha dhaqanka ah ee mid ka mid a beelaha dega bartamaha soomaaliya ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal wuxuu kala socdo dagaalka halkaasi ka dhacay dagaalkaasi mandhab waxuu ka dhacay warshuba meel la yidhaaho ka dhacay oo mudug ka tirsan maada waana soma cabaar bay noo jiraan hadda dhuloo dhow ma aha warbixinta sidii aan ku haynana meeshaas dagaal baa ka dhacay oo dhimasho iyo dhaawacbale waxaana u diyaarnahay inaan maaragtay sidii ugu dhaqsiyaha badan hadda aan odayaal iyo abaabul aan wadnaa niraahno odayaashaas war waxaa iyadaas ayaan hadda ku hawshanahay waxaana u gudbi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo oon la hadlay hadda idaacadda inay ka maqlaan aan rabaa labadaas beelood oo meesha ku dirtay waa laba wada dhalatay waa laba derisa dagaalna wax faa'iidaahu leeyahay ma jirto waa lagu lecanayaa maahan hadda wax ku dhalaynaya iyo wax ku faa'iidaha mina ma jirto waxaan baaq ugu diraynaa amaan ka codsanayaa nimankaas walaalaha in ay joojiyaan xabadda laysla dhacayo waa dad wada dhashay waa dad isku dhiiga waa dad walaalaa waa dad derisa waa la ogyahay sida ay isku yihiin marka intaas ayaan rabay inaan mar hadda u gudbiyo aniguna midaan meesha hadda wadankan odayaashii iyo waxyaalahaas baan hadda bugaagada wadaa aan leeyahay war aradaas la hadla ama ku baxa oo ha lagu baxo walaalahaas kalena sidoo kale ayaan rabaa inay maaragta iyaguna yeelaan oo dadkaas ka reemiiga ah oo wadanka uun hadda isugu tego isku dhibaataynaya ayaan rabaa inaan mama humadna u dirno odayaala oo ku dhex baxa iyagana hadda waxaan leeyahay walaalayaal xabadda la joojiyo oo wixii hadda ha lagu dhameeyo wixii idin dhex maray xabadu faa'iido male waxba xabad laguma xaliyo xabadaas iska joojiya xabad ugaas wararka idin soo gaaraya ee dagaalada la xiriira dhimashada misay gaarsiinayaan iyo dhaawaca anugu hadda ma tegin oo waa hadda warkii la ii sheego inaan gudbiyo ma ma sheegi karo maahan hadda ma kuu sheegi karo oo ma tego xaqiiqadeedan haya malihi dagaal hadduu cusub yahana waa taqaano hadda sidaa lagu sheegaa dagaal marka hadda dhowr iyo toban gaara ayaa la sheegayaa dhimashada waxay noqon doonta iyo wixii ay maaragta runteedu tegi doontana dibaa laga sheegi doona aan kasoo sheegi doonaa insha allah waa gartay marka dagaalo sidan oo kale ay u dhacaan soomaaliya marka la fiiriyo taariikhdeeda odayaasha dhaqanka iyo ogaasyada adiga oo kale waxay ahayd kuwa codkooda la maqlo oo bulshada diriraysa ay dirirta ku joojiso ma moodaa in doorkii odayaasha iyo codkii odayaasha si un u daciifay waa jirtaa oo dee adduunku sidii uu ahaa jiray inuusa nin walbaaba waa ogyahay meel walbaba maaragtay ururadaas ka batay dadkii ayaa dhibkii iyo dowlad la-aanta iyo wixii wareerkiias ka batay marka sidaasoy tahay haddana maaragtay dhaqanka ummadda waxa ku dhex jira dowladu kama shaqeyda waxa ku dhex jira dadka dhaqanka weeye marka iyadaas hadda ayaan ku dhex jirnaa weliganana aan ku dhex jiri jirna iyadaasaana inaan ku guulaysana ilaahay ka rajeynayna wa waa gartay marka colaadahan ka dhaca ama beelaha walaalaha ah maxaa soo celceliyay kula tahay dabcan wax badan baad kala socoteen dhexdhexaadin baad ka gasheen dhowr jeer baa labadan beelood dirireen maxaa arrintan soo celcelinayay kula tahay wallaahi arrintaas waxaa soo celcelaa qadar rabbi hadda waa wax kale sidoo kale maaragtay dhul lagu diriro maaragtay wadan laysla degdego dadkii haddii uu iska faray ka batay iska badan yahay dib dowladu aysa jirin dadka waxaad ogtihiin waagii dowladu jirtay dadkii maaragtay gaal shiraagsiga jiri jiray dadku hadda dhex yaallaa dhib ma la weynaayo marka waxay ila tahay haddee maxaa kallifay lama dhihi karo qadar rabbiyo ku yimid marka markuu yimaado inaan ka hor tagno ayaan leenaha anagu marka maamullaa ka jira meesha maamul ahlusunna waljamaaca ay lahayd iyo maamul kale oo xibin iyo xeeba galguduud iyo mudug labadaba ka jira wada shaqaynta ka dhexaysa maamulada iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka intay la eg tahay ee ku aadan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinkan gobolka ka jira maamulku asagay u taallaa odayaasha dhaqanka inaan isla shaqayno meel kasta waa isla shaqaynaa waa isla shaqay jirnay haddana inaan wada hadalno oo nugasyada iyo odayaasha nabadoonnada iyo aan wada hadalno oo aan marka ka hortagno oo meel walbaba sidaas hor istaagno ayaan diyaar u nahay iyadaasaana inaan yeelna rabna haddii ilaahay yidhaah xaaladda guud ee deegaanka markaad ka fiiriso xagga dadkan colaaduhu ay qabsadeen iyo abaarihii jiray iyo bal deegaanka guud ahaan noloshu waa sidee nolosha waddanka meelna sanaa laga helay meelna abaar weeye marka de waxay la tahay waad arki waad ogtiin oo waad la socotiin oo waktiga markii dhinacna abaar yahay dhinacna uu sana marto oo roob ay leedahay waa waxaa la isugu tagaa waddankii roob maro hadda waa la kala go-an yahay waddankaan dhexe hadda oo intii dhulkaan dhexe oo hadda oo dhuusamaree bartamaha uga jirta abaar weeye ummadii bari iyo waxay u kala go'day iyo qoraxsin marka dee sidaasoo wadankii abaaraha waa laga tegay wadankii roobku galana waa la isugu tegay dadku mar hadduu isu tag tagana waa taqaanaao hebel waayibaa wax layga dhaa iyo waayibaa wax layga dilay iyo waxaas waa lama waayo mar haddii maaragtay dadku aada isu meel isugu tago adduunkaba waxa ka jira markaan hadda oo waddanka soomaaliya ay degan tahay waxa dhibka ka dhaqaale waxay yihiin berikan degi maydid iyo meeshaan baraag laga qodima waxa waxa lagu diriro oo dhan iyadoo dhibka dhan wuxuu ka kacaaba iyadaa sabab waddankii ciidii yaaba laysku haystaa oo laleeyahay meeshaan malhid iyo meeshaan ma qodi karta iyadaasaa meel kastaba dagaalku ka dhacaaba waa dagaal soomaaliya ka dhex dhaco dhan kaasuu u badan yahaba dhuloo u badan yahaba lagu diriro
kaasi waxa uu ahaa ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee bartamaha soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada gurceel khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa isku diyaarinaya fadhi loo ballansan yahay maalinta salaasada kadib markii uu buug ka dhashay laba fadhi oo hore oo la doonayay in cod loo qaado mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha oo labadii fadhi hore ishortaagay mooshinkaasi ayaa sheegay in fadhiga soo socda ay la imanayaan qorshe cusub sida ay hadalka u dhigeen sidoo kalena xildhibaanadaasi taageersan ra-iisul wasaaruhu waxa ay sheegeen inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba khadka telefoonka magaalada muqdisho ayaa waxaa waraysi kula yeeshay xildhibaan bishaar ugaas ibraahim ugaas cali oo ka mid ah garabka taageersan ra-iisul wasaaraha waxaanan ugu horreyn weydiiyey kulanka ay xalay madaxweynaha la yeesheen waxa weeye anagu madaxweynuhu ayaan dhaweyt noo yeeray wadahadal noogu yeeray wadahadalkii baa noo socday ilaa xalay madaxweynihii guddoonkii baarlamaankaba kooxdii wadaxaajoodka ku jirtay way sarkeen nuxurkana wuxuu noqday maadaama aan mas-uuliyiin qaran nahay in arrintan wadahadal lagu dhameeyo inta wadahadalka lagu jirana aana mooshinka baarlamaanka la geynin guddoonkana lagu wargeliyey arrintaas talaadada in mooshinka baarlamaanka la keenayna guddoonku ay noo sheegeen laakiin nuxurka wuxuu yahay in intaa ka horeysa talaadada wadaxaajoodka wixii kasoo baxa hadduu miro dhalay hadduusan miro dhalin ay ku dhammaan doonto baarlamaanka inay ku dhammaan doonto sidaa daraaddeed waxaa nidhi talaadada wixii ka horreeya wadaxaajoodkana ha la wado nuxurkuna ha noqdo hawshii inay baarlamaanka ku dhammaan doonto marka iminka salaasada ma la keeni doonaa baarlamaanka mooshinkii mise lama keenayo annagu sidii aan u taagnayn ummadda soomaaliyeed oo og tahay in baarlamaanka mooshinkan uusan sharciya inaan taagannahay haddii la keenana annagu waxaan taagannahay mooshinka inuusan sharci ahayn laakiin waxaa dhici karta inaan ku hadalno aalad ka duwan aaladii aan daraad ku hadlaynay oo ahayd mataqaana oo ahayd jawi kacsan in aan wax ka bedelnaa suurtagala taasina waxay ka mid tahay xeeladaha siyaasadda waxay u baahan tahay xeelado waxay noqon doontaa inaan xaaladaas wax ka bedelno waa dhici kartaa hawsha shaqada baarlamaankana markasta waxaa u taagan guddoonka guddoonka hadday dhahaan talaada la keenaa iyo haddayna dhahaan sibtida dambaa la keenaa annagu waxba iskama kaayo bedelin laakiin waxaa isbedela keliya inaan xeeladaha iyo qaabkii aan bedelayno oo aan magaranaysa hawl kale
hadda ka hor waxaa dhacday labadii fadhiyo hore inaad midna boorar soo qaadateen ood sawaxan samayseen midna aad heesta soomaaliya toosoo aad qaadeen iminka markaa maxeelataa ka duwan baad haysaan ha mooshinkan anagu mar kastoo ummadda soomaaliyeedna dan uma ahan baan leenahay meesha caalamkuna garab taaganna dan uma ahayn marka mooshinkii sharci darrada ahaa inaan ku caddayno codkeenna oo aan idhaahno mooshinkaani sharci darro waaye qabashadiisu xaaraan bay ahayd sharciyeyntiisu mid jirta ma ahayn inaan marka ku bedelno laga yaaba qaab kale oo ah wadahadalka ah maadaama annagu aan codsanaynin mar kasto dhinaceena ay ka imaanaysa in la wada hadlo horena loo socdo wadahadalna arrinta lagu soo gabagabeeyo oo aysan arrintu mar kasta noqonin saddexdii bilood oo ra-iisul wasaare uu ka shaqeeyba wadankan iga bedela ama iga bixiya ama idhaafiye ay noqoto wadar guud oo tale la wada wadaago ama baarlamaan ama hay-adaha fulinta ah ama madaxtooyada laakiin sida baarlamaanada caalamka lagu yaqaano cod baa lagu kala baxaa marka idinku ma ogoshihiin in mooshinka lasoo bandhigo loona codeeyo annagu mar kasta waa ogol nahay in cod lagu kala baxo nuxurka wuxuu yahay codka waxa waxaanu u diidaneen marka ugu horeysa baalkan sharci ma ahayn waxaanu ku muujinay dareenkeena iyo qaylo hadday ahaan lahayd iyo sawaxan iyo soomaaliya tooso waa ku muujinay waa runtaa in baarlamaanada adduunyada ay ku kala baxaan cod aakhirka dambe waktigay doontada ha ahaatee ama beri ha ahaato ama beri dambe ha ahaato ama toban bici shakadii ha ahaatee codku waa qasab maadaama aan ku celinay in bahashan aysan xalaal ahayn oo aysan sharci ahayn codku waa qasab markasta cod in lagu kala baxaayana waa qasab baarlamaanka adduunyada la midna anaguna xeerarka loo yeelana waa noocas waxaad ii sheegtay inay wadahadalla socdaan oo idinku aad madaxweynaha la kulanteen ay islamarkaana jirto waan waan arrintan la rabo in baarlamaanka banaankiisa lagu dhammeeyo raje intee lag baad ka qabtaa arrintaas inay suurto gasho oo waan waan lagu dhammeeyo arrintaas rajo badan baan ka qabnaa annagu marka horeba waxaan ka codsanay in intaan wadahadal lagu dhameeyo wadahadalkiina diyaar baa u nahay in lagu dhameeyo arrintaan yaa wada hadlaya markaa waxaa wada hadlaya hay-adaha ishahayo sida xukuumadda iyo madaxtooyada oo mooshinka laga soo diray oo la yidhi ha lagu dumiyo xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha meesha ha ka baxo iyo xildhibaanadii ku kala aragtida duwanaa ama ku kala fikirka duwanaa qaabka mooshinkaasi uu dhacay ama qaabka mooshinkaas loo keenay waa tay waxaad ii sheegtay in garabkiina ra-iisul wasaaraha taageersan aad madaxweynaha la kulanteen idinkoo xildhibaan ah marka maxaad istirahdeen madaxweynaha madaxweynaha waxaan isniri maadaama odaygii waddankan uu yahay maadaama oo heedda ugu sarreysay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya uu yahay in la ilaaliyo shuruucda dalka u taalo dowra dastuurka in mataqaanaa la wada joogo ee ummadda soomaaliyeedna aysan xal u ahayn mooshin iyo xukuumad hadda la rido oo midka milka mid kale la dhiso inuu asaga xaggiisa laga rabo inuu tanaasul keeno inuu iskula hadlo xildhibaanada saaxiibadeena ahaa ee mooshinka keenay arrimahaasan ka wada hadalnay runtiina waana soo dhoweeyey aad buuna fikraddeena su qaatay
xildhibaan bishaar ugaas ibraahim ugaas cali oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan cabdilcasiis xuseen oo inoo soo diyaray islamarkaana la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah maxamuud axmed nuur tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir islamarkaana ahaa duqii hore magaalada muqdisho mudane tarsan ayaan ka waraysanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo weliba xisbi cusub uu dhowaan magaalada muqdisho uga dhawaaqay ugu horeyn mudane tarsan kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a aad baa u mahadsantihin waa tahay waxaan doonaya inaan marka hore ku bilowno xisbiga aad toddobaadkii iminka dhammaaday magaalada muqdisho uga dhawaaqday waa xisbi cusub baa tiri oo la magac baxay cadaaladda iyo bulshada bal marka hore waxaad in yar noo bidhaamisaa hadafka aad xisbigan ka leedihiin iyo waxa idinku dhaliyey wallaahi dad badan anakoo ah oo muddo badan waddankan dhex joogay kana shaqeeyey waxaan fiirinay asbaabaha waddankan ilaa iyo kasoo bilow two thousand four oo dowladdii ugu la sameeyey ilaa iyo hadda waddankan la kici la'yahay dowladdiisuna la xoogeysan la'yahay instituushinadiisana ay la xoogeysan la'yihiin baaris badan dabadeed iyo naqaash badan dabadeed waxaa noo soo baxday in meesha waddanka dhan laga haysto wax kale inayna ahayn cadaalad darro ay tahay cadaalad darro oo saamaysay xididada ay dowladda oo dhan ku shaqayso cadaalad darradaasi marka waxaan ogaanay haddii cadaaladdaradaas la soco in waddanka uu istaagi karahayo sidaas awgeed inayna naga dhumin itijaaha ayaa waxaan goonsanay inaan xisbiga cadaaladda bulshada cadaaladda bulshada dhexdeeda inaan ka dhex shaqayno oo cadaalad lagu soo celiyo si ummadan ay mar kale isu aaminto hadafkaasaan ugu soconnaa in maaragtay mustaqbalka xisbigan inuu noqdo siyaasi ah fulin doona siyaasadaha hadhow loo dejiyo halkaasaana aan ka abmaqaadayna haddii ilahay waa tahay tarsan mushkiladda taagane ee soomaaliya tan iyo labadii kun iyo afartii dadku waxay farta ku fiiqayaan siyaasiyiinta ooy leeyihiin cadaalad darrada jirta iyagaa ka mas-uula oo haddii iyagu ay xal gaari lahaayeen cadaalad darrada waa laga bixi lahaa idinku markaa ma waxaad doonaysaan inaad siyaasiyiinta saxdaan si cadaalad darradu meesha uga baxdo mise shacabkao dhan ayaad doonaysaan in cadaalad darrada laga saaro meel kastoo cadaalad darrada ka jirta mujtamaca bulshada soomaaliyeed dhanna cadaalad darro ayaa ku dhex jirta waxay aamineen maskaxdooda dhan waxaa ku jirta qof kasta inuu si cadaalad darro ah wax ku xiro siyaasiyiintu cadaalad darray ku yimaadaan bosishnada ay ku yimaadaan cadaalad darayna fuliyaan marka cadaalad cadaalad darro qof ku yimid cadaalad buu fulin karahayo bulshadii baa rabta cadaalad darro ayay rabtaa bulshadii sababtoo ah waxay aamintay bulshadii cadaalad darro waxaan ahayn inayna wax ku hel inayna xaq wax ku helaynin marka waxaan rabaa anagu dhaqanka dhanba in aan ka bedelno diidada soomaalida oon cadaaladdu waxa tahay iyo muhiimadda ay cadaaladdu leedahay markii cadaalad la dhaho dadka waxaa indhaha ay ku qabanahayaan maxkamadaha maaha maxkamadaha keliya waa tahay marka waxaa tidhi annagu waxaan doonaynaa inaan cadaalad darradaas wax ka qabanno idinkoo ayaa markaa xisbigani waa daafurkii hadda naku siyaasad baan soo bandhignay mabaadidiisaan soo bandhignay ujeedadiisa iyo ahdaaftiisaan soo bandhignay ummadda soomaaliyeed bay u taallaa marka in ay xisbiga ay ka mid noqdaan oo ay xisbigaas noqdaan kabacdina ummadda soomaaliyeed ayaa tashanaysa dadka xisbigaas ku jira ee aaminay mabaadidaas cadaaladda ku dhisan ayaa markaas tashanahaya dadka marka qofkii ay rabaan iyo guddigay rabaan iyo dadkay rabaan meel u dhiiban doona marka waa xisbi u furan ummadda soomaaliyeed maaha xisbi muqdisho keliya ka hirgelay muqdisho waa xisbi ummadda soomaaliyeed oo dhan rabo inuu gaaro waa xisbi qaran buu noqonayaa gobol kastoo soomaaliya iyo tuulo kastoo soomaaliya iyo magaalo kastoo soomaaliya inuu tago ayaa laga rabaa waxaan ugu yeeraynana ummadda waa cadaalad lacagna ma haysano oon lacag uga yeerayno manaasib aan qaybinayno oon manaasib aan ugu yeerayno ma jirto taas weye marka dad waxaan rajaynaynaa dadka wanaagga raboo dhan ee dib isu dhigahayay in ay frontiga yimaadaan sababtoo waxaan ognahay dadka cadaalad darrada jecel iyo dadka xumaanta jecel ayaa frontiga taagnaa waxaan jecelnahay dadkii soomaaliyeed ee ka xishoonahaya waxa socda in ay soo galaan oo ay frontiga yimaadaan ee waddankan annagoo wada jirna aan ku soo celinno maaragtay maqaamkii sharafta ahayd iyo dowladnimada waxay tahay iyo ummad siday u noolaataba
dadka qaarkood tarsan markay adiga iyo siyaasiyiin kale iyo qaabkaad wax u wadaan arkaan markiiba waxaa ku soo dhacaysaa in waxaan ad u samaynaysaan jaranjaraad siyaasaddii ama ugu sii kortaan ama saaxadii siyaasadda aada ugu dhex jirtaan maxaad ku qancin kartaa dadka waxaas aaminsan fiiri waxba ma sixi kartid ilaad saldanadda aad gaartid saldanadana waxaa lagu gaarahayaa inaad maaragta aad ummadda soomaalida kalsooni keenid annagu kuma tahayno been kuma eegayno annagu sadaqa uma shaqaynayno waxaan rabnaa waddankan xukunkiisa inaan gaarno ayaan rabnaa iyaga way annagu marka shacabka soomaaliyeed ee wanaagsan ee raba waddankan inuu sidaan uusan kusii jirin waayo marka saldanadda inaan gaarnaan rabnaa way cad tahay oo shaki kuma jiro ma madooba ee dadka tuhmada ku jirtana tuhmada ka saaraynaaho waba tahayba laakiin maxaan u rabnaa uma rabno inaan xoola ku yeelano uma rabno inaan lacag ku aruursano uma rabno inaan maaragtay aan danaheena gaarka iyo danaha ehelkeena iyo danaha reerkeena ka shaqayno waxaan rabnaa wiilka iyo gabadha gaajaysan inay gaajada ka baxaan waxaan rabnaa ciidamadan gaajaysan oon mishaarka gelayn oon sharafta karaamada ku haysan dharkiina iska wata iyo dacasiya isku wata inaan dhisno oo ciidan karaamada kasoo saarno waxaan rabnaa xildhibaanadan maaragtay masaakiinta laga dhigtay ee lacagta loo qaybinayo inaan maaragtay aan sharafka iyo karaamada ay leeyihiin inaan gaarsinaan rabna marka tuhmadaba iyo habalihiina waa sidaas wey laakiin sida ay u barteen soomaalidu shacabka ay u barteen oo dad siyaasiyiin ah oo ku adeeganahaya ee ku istigaysanaya ee ku boobahaya waddanka ee cadaalad darro ku samaynahaya taas uma soconna laakiin cagsigeedaan u socon inaan saxnaan taas u soconna waa tahay laakiin dadka aad ka codsanayso tarsaneed leedahay iyagana inaan wax u qabanaan doonaynaa iyaguna inay wax nala qabtaan doonaynaa dadkaasi kalsoonida ay siyaasiyiinta adigoo kale ku qabaanay aad bay u yar tahay marka marka sideed ugu qancinaysaa in waxaad sheegaysaan ay yihiin wax dhaba ooad fikirkaasi ka iibin kartaan ummaddani ummad wanaagsan weeye ummaddani ummad wanaagsan qalbi wanaagsan weye ummaddan waxaa qaribay madaxdii soo martay baa qaribtay oo been u sheegtay oo runta u sheegi weyday oo meeshii ay ka ballan qaaday gaarsiin weyda annagu waxaan leenahay meeshii aan ka ballan qaadno ballan baan dhignay waxaa qoran sagaal qodob oo ballanqaad ah oo contract social contract ah bulshada heshiis lala gelahaya sagaalkaas contractiga ah waana kula xisaabtami karaa annagu kalsooni badan baan shacabka ka haysanaa of course dad shaksi iska nacib waa jiraa qof ku nacahaya asbaabta kugu nacaya asbaabta qofka kugu jeclaanaya mid kalena kugu nici karaa marka ma rumaysnin inuu nala wada jecel yahay laakiin waxaan rumaysannahay dad badan inay aaminsan yihiin waxa aaminsannahay dariiqa aan u soconnana inay u socdaan waana ku guulaysan doonaa hadduu ilaahay raa biidnillah waa tahay su-aasha la isweydiinaya ama dadka ku dhegeysanaya tarsan oo isweydiin karaan ayaa waxay tahay in aada guddoomiye soo noqotay oo awood leh oo xilligaa guddoomiyahaad ahaydna awood aad u lahayd inaad wax ka qabato cadaalad darrada marka waxay dadku isweydiinayaan maxaad xilligaas wax uga qaban weyday oo aada imika u leedahay cadaalad darran wax ka qabanaya anigu dadka soomaalida markhaati ka ah markii duqa magaalada laiga dhigay magaaladan siday ahayd bulshaduna siday ahayd nolosheeda siday ahayd iyo magaaladan siday ahayd iyo bulshadu siday u noqleed haddii la aad fiirisid xag amni hal nololeed iyo hal iyo xag rajaba annagu intii tabarteenna ah ogow anigu dowlad hoosaan madax ka ah waa layga wada sarreeyey mana ahayn nin maandayd haysto oo shacabku soo doortay oo awood shacab ku hadlaayo ma ahayn ee waxaan ahaa nin shaksi uu soo magacaabay shaksigaasna uu dadka la shaqaynahaya xataa aan awood u lahayn dadku dadka la shaqaynaya inuu doorto nimaan awood u lahayn waxaan ahaa nimaan awood u lahayn ciidamada amniga in ay asaga amar ka qaataan waxaan ahaa nimaan awood u ahayn aan u lahayn in wada shaqayn meeshaan u socdo anaan isfahmaynin ninka wasiirka arrimaha gudaha amase ninka madaxweynaha ah anaan isfahmaynin oo inay ifahmaan ama aan doonaynin ama aan ugu taageeraynin aqaadaya fikirkayga ayadoo ay sidaas tahay ayaa wax badan ka bedelay magaaladan meel rajo shacabkii uu yeeshay oo rajadii usoo noqotay meel markaa booskan awal salaanta waa laygala carabi jir markii la ii dhiibahay meel hadda lagu tartamahayo oo habeenno loo fadhiisanayo guriga madaxweynaha amase xafiiska madaxweynaha in booskaas la qaato meel qabiil lasoo shirinayo in booskaas la qaato in gaarsiiyo oo la haweysto marka taasna waxbaan ka qabanay intii tabartayda awoodayda ah intaan qabtay waxay ila tahay inaan ku ammaananahay aniguna aan raalli ku ahay intaan ka qabtay intaan joogay meesha waa tahay tarsan intii kolle xilkaad haysay horumar muqdisho waa uu ka jiray oo markay noqoto nolol magaalooyinka la geliyey iyo dhismayaal iyo intaba dabcan intii aad maamulka haysay magaalada way ka dhaceen laakiin haddana horumarkaasi waxaa barbar socday inay jiraan eedo musuq maasuq oo maamulkii adigu aad madaxda ka ahayd lagu eedaynayo oo ay ku jiraan in lacaga maamulkaaga uu dekedeke helayay iyo laysdaba mariyey soo markaa markaad tirahayd horumar waan sameeyey oo intii aan xilka hayay horumar way dhaceen eedihii musuq maasuqana maxaad ka leedahay horta nin wax qabta ayaa dhaliil yeeshay niman wax qaban oo gurigiisa iska jooga dhaliil ma yeeshan haddaan gurigeyga iska joogi lahaa london iska joogi lahaa dhaliil ma yeeshan laymana soo hadal qaadeen magacaygana lama sheegeen ummadda soomaaliyeed fiiri annagu waxaan soo dhex galnay meel deeqa ah oo musuq maasuqa ka jira iyo xadooyada ka jirta iyo boobku ay tahay nolosha maalintaas ay iska tahay bay noqotay ma dhihi kartid marka magaalo cudur ka dhacay haddaad ka timaadi ma dhihi kartid cudurkii ima taaban kuma doodi kartid in lagu baaro wadankii dhammaan musuqmaasuq marka qof kastoo jaga qabta ama meel shilin kasoo dhacaya qabta of course waa la eedayna waxaa leeyahay in loo qaatay sababto caqligii baa sidaas noqday dhaqankii baa sidaas noqday laakiin midaan kuu sheegahayaa saddex sano iyo toddoba bilood ayaan waxaan ahaa meeyar lix jeer baa waxaa yimi hanti dhowrka gud annaku shilin anaan xaq u lahayn in la bixiyo shilinkaasaa meesha ka maqan oon la la xisaabin oo laga baxay qof dhihi kara male halkaasaan lasoo istaaga marka ugu horreysa midda labaad shirkad ama hay-ad shaqo qabatay oo dhihi karta tartan baa lacag i weydiistay ama tartan baa lacag iga qaatay halkaas ma soo istaago adeer annaku nacaabka qofka ku jira iyo ceebayntiisa iskama dhifaacayna sababtoo ah mujtamacii dhammaa iyo meeshaan ka shaqaynayna ayaa meel sidaas ah laakiin anigu waxaan kalsooni ku qabaa ilaahayna igu og yahay kuna qalbigay ku faraxsana wax kastay sheegaan sar kastoo la dhisaayo waxay dhahaan tartan baa leh hala keeno anigu guri consul baan ku jiraa ingiriis gurigi consulko two thousand nineteen ninety three aan galay baan ilaa hadda ku jiraa waxay dhahaan kursigu gursi gurigu wuxuu ka gatay ingiriiska gurigu wuxuu ka ha keenaan hal shaksi ha keenaan waxa report ay monitoring group ay soo qoraysay dad aan dowlad ku jirin iyo dad ku jira waxay soo qoraysay car ka arag tartan oo reportkaas ku jira ka arag waa tahay haddii aan kaa weydiiya dhinaca khilaafka soomaaliya magaalada muqdisho ad adigu joogtaa mushkilad cakiran baana ka taagan magaalada oo waxaa iskhilaafsan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo baarlamaankii oo laba u kala jabay bal marka hore waxaad ii sheegtaa fikirkaaga sidaad u aragtid mushkiladan siyaasadeed ee dalka jirta iyo weliba siyaasiyiinta adigu aad ka mid tahay iyo odayaasha muqdisho in ay arintan iyagu u istaageen inay dhex galaan si ay dadkan u dhexdhexaadiyaan wallahi marka ugu horreysa waxa dhacahaya khilaafkan dhacahaya ee madaxda sare ka dhex dhacahaya waa waxaan ku tilmaami kartaa inay tahay nasiib darro waktigeedii aan la joogin waa mid maaragtay inay heerkaas gaarto aan loo baahnayn waxaana u rajaynayaa in ay si degdeg isaga xalliyaan maaragtay marka waxaa weye arrin maaragtay laba mas-uul oo is arkay weeye marka laba mas-uul oo askare in tanaasul bay rabtaan haddii maslaxadda ummadda soomaaliyeed laga wada shaqaynahayo way midoobi lahaye mar horaan la xallin lahaa laakiin waxaa muuqata laba masaalix oo parallel line ku socota oon maaragtay isu imaanayn inay tahay waana dhibaato marka taas marka aad baan annaku uga xunnahay waxna qofna weydiisana ma jiro inaan soo dhex galno annakana meel nooga bannaan inaan ka dhex galno ima muuqato haddii tanaasul la waayo su-aasha kaleen doonaya tarsan inaan ku weydiiya waxay tahay guddoomiyihii gobolkaad ahayd iyo duqii magaalada muqdisho wax badanna waad la socotaa markay noqoto dhinaca amniga magaalada muqdisho dhowaanahanna magaalada waxaaba ka dhacayay dilal oo shakhsiyaad gaaro lagu bartilmaameedsanayo dad badan baa waxay aaminsan yihiin in dilalkan inkastoo ururka al-shabaab uu sheegto oo uu fuliyo oo la ogyahay haddana inay jiraan dad kaloon ururka al-shabaab ahayn oo dilalka ka dambeeya fikir noocaasaa jira oy dadku aaminsan yihiin adigaa soo joogay meesha xoog badanna ka og maxaadna la wadaagi kartaa anigu anoo anoo duqa magaalada ahaan sheegay waxaa jira dad aan doonaynin waddankan in ay dowlad ka hirgasho dad aan doonaynin dowlad xoogan iyo nidaam iyo sharci inuu yimaado oo ay dhantooda ku jirto maaragta fawdo inuu jiro dadkaas al-shabaab baa marka taxaaluf samaynahay oo midoobay waxay ka midoobeen in magaaladani laga dhigo magaalo aan deganayn sababtoo madaxa haddaad ka jiran tahay ma ma shaqayn karaysid magaaladan waa caasimadda ummadda soomaaliyeed caasimadda ummadda soomaaliyeed hadday degto oo ay amni hesho iyo istiqraar iyo deganaansho iyo xasilooni hadday hesho waddanka dhan waxay u badan tahay inuu degahayo marka strategically waxay ka dhigteen magaaladan inayna degin taasay ka mid aysan shaab iyo kuwaas diidan waddanka inuu dego oo siyaasiyan ama asbaabo shaksi ah raba waxay ka mid aysan yihiin arrintaas waddanka inuusan degin yaalka lacagta waxa siinahaya ee bambooyinka dhigaya waa shabaab shabaab baa siinaysa iyo dadka maaragtay sympathizerska u ah oo garab taagan laakiin dad kaleo waxaa jira aan shabaab ahayn oo mabaadi shabaab ayna kala dhexaynin laakiin magaaladan inay dunto ay kala dhexayso waa dadkaasaan tuhmaya dadkaas laakiin hebel iyo hebel ma aqaano anigu shaq laakiin arrin siyaasadeed inay ku jirtaan aaminsanahay waa tahay ugu dambeyntii iminka xisbi baad ku dhawaaqday magaalada muqdisho sidaan la soconana soomaaliya waxaa laysku diyaarinayaa oo sida la damacsan yahay in labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho laga qabto bal marka hore si kooban waxaad ii sheegtaa ra'yigaaga guud aad ka qabtid suurtagalnimada in doorasha dhacdo iyo adigu shakhsiyan sidaad iskugu diyaarinaysid haddii ay ay doorashadaasi wakhtigeedii loogu talagalay ay ku dhacayso horta waddankani kama bixi karo dhibka haddii shacabku uusan awood u yeelan in uu doorto isagu haddii markasta lasoo magacaabo xildhibaanada oday dhaqraadyadu ay soo magacaabaan waxaa waaye waddankan meeshaada joog baan weliin ahaanaynaa marka anigu waxaan dadka aada u aaminsan baahay in la gaari karo in ay doorasho dhacdo laakiin waa haddii xukuumadda hadda jirta ama dowladda hadda jirta haddii ay rabitaan iyo maaragtay go-aan ay ka tahay in la gaaro haddii laakiin ay ay dowladda hadda jirta ayna go-aan ka ahayn ayna doonaynin in la gaaro hadde lamaba gaari karo sababtoo dadkii gaarsiin lahaa waa ayaga laakiin anigu dadka aaminsan baan ahay in la gaari karo in la gaarana ay waajib taho dadku ay wax doortaan dadka aaminsan baan ahay taasi waa midaasaan kaa leeyahay midda aniga ah annagu xisbiga haddaan daahfurnay two thousand fifteen october meelahaas october november ayaan waxaan qabanaynaa congress congress dadka memberska ka ah gobollada dhan ka noqda ayaa wafdi isugu imaanahaya kuwaasaa waxay dooranahayaa marka qofkii uga qaybgeli lahaa inaan aniga ahay inuu qof kale yahay inay gabar tahay inuu wil yahay ma naqaano ilaahay hadda kongresskaasa awoodda iskale laakiin anigu xisbi ahaan baan u tarsamayna mooya shaksi ahaan uma tarsamayna waa tahay maxamuud axmed tarsan aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waktigaaga iyo ka qaybgalka barnaamijka martida mikrofoonka aad baad mahadsantahay
intaasina dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa maxamuud axmed tarsan gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir oo magaalada muqdisho dhowaan uga dhawaaqay xisbi cusub oo la magacbaxay cadaaladda bulshada barnaamijkan intaan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyay cabdilcasiis xuseen oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaa kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii kale xiisaha laha caweyska washington waatan sahre ciidla nuur oo inala socodsiisa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo aan idinku hayo qodobo xiise badan iyo weliba mahad iyo maaweelo aynu ku bilownaya waddamada caalamku waxay ku kala duwan yihiin dhaqamada iyo caadooyinka dal kastaba dadkiisu ay gaar u leeyihiin ee ay ku eegtaan saadaasha xilliyada soo socda haddii aynu eegno dadka soomaalidu waxay leeyihiin caadooyin soo jireena oo ay saadaasha sanadka iyo xilliga ku eegtaan sida dabtuurka iyo weliba xidigiska oo ay soomaalidii hore si joogto ah u samayn jireen sannad kasta haddaba inkasta oo aanay dhaqamadaasi diin shaqo ku lahayn haddana waa ficilo ay dadku aamineen oo laga yaabo in marar badan ay u rumowdo sidii ay u fasirteen dhowaan waxaan barnaamijka caweyska washington ku waraystay wiil ardaya oo jaamacad ka dhigta dalka taylan oo la yidhaahdo eliyaas cabdi carte eliyaas sheekooyin badan oo uu barnaamijka caweyska washington la wadaagay waxaa ka mid a munaasibadda soo dhoweynta sanadka cusub ee dadka ku nool waddanka uu jooga ee taylan eliyaas bal sheekadaasi dhaqaaji horta shahrahay waddankan taylan waxaa jira xaflado fara badan oo midba midda kale ka yaab badan tahay marka waxaa jira sanadka cusub oo kale waxay sameeyaan waxa la yidhaha diishub diishubkaasina wuxuu noqdaa waddankao dhan baa fasax gala dabadeed xafladaha la qabtaa biyahaasaa laisku shubaa waxay idhahdeen dunuubtii hore waxa laiska maydhayaa sanadkii hore bal waxaad xoogaa noo sharaxdaa dee maadaama sanadkii cusbaana soo dhow yahay xafladda biyo isku shubka xafladaasi waa sanadkooda cusub ma ma tirsadaan sanadkan caalamiga ah waxa weeye taburismka waa kaalandarka burismka waan gartay marka xafladaasi waa laisku soo baxaa dabadeeto waxay idhahdaan dunuubtii sanadka hore aan iska maydhanaa dhammaan ummadoo dhanna waa la qooyaa marka macaa carruurta ma ku jirtaa
cidba uma kala haraysaba dadku way soo wada dareeraan waa la jaasayaa xabsidaa lagu qabanaya waddooyinka dabadeed biyaha la isku wada daadinaya marka biyaha qof kastaa ma gaarkiisa isugu shubayaa mise qofba qofka kale ku shubaya qofba qof kale ku shubaya mid isagaa isku shubaya siduu doono laakiin waxaa ka jecelihin inay qofka kale ku saydiyaan ama ay ku shubaan marka dhar ma la xidhan yihi mise ha iyadoo dharka la xidhan yihin waxayba ka jecel yihiinba qofka aan ku jirin ee waddada iska maraya inay qooyaan waa la qoynaya dadka o dhan markaasaa laleeyahy dembigii baanu kaa maydhnay
dembigii baa lagaa meeday waa la fududaanaya markaa
dembigooda hawl yar ah haddii biyo kaa maydhayaan misaa la maydha
biyo haddii xasanayaana aye marka dembigii sanadkii hore saa iskaga maydhayaan ka dambe u diyaar garoobayaan marka ha ka dambea loo diyaar garoobaya marka xaflado waaweyn bay qabtaan waddankuna wuxuu wada galaa xaflado imise sacdo imise maalmood bay soconaysaa markaa
taasi waxay socotaa toddobaad bay socotaa oo biyahaas laysku shubayaa wata marka waddooyinka waxaa socda baabuur waaweyn oo jira kaama iyo baaldiye waaweyn oo biyaa iyo bontooyin sida oo dadka ku sayrinaya waddooyinka maraya xaflad meel kastaana xaflad baa ka socotaa dhalinyaarkii iyo carruurtii isku soo baxayaan waan gartay bilaha kale ee sanadka xaflado kale oo ay leeyihiin oo ku yaab geliyey ma jiraa
wallahi mid kalaa jirta iyaduna aada u xiisa badan oo yidhaahdaan waxbeeridda qoyska boqortooyada bay idhahdaan marka waxay sameeyaan laba dibi oo cadcad ba lasoo qaadaa oo markaa yidhahdaan way barakeysan yihiin wata dabadeet wa waxaa la geeyaa meel barxadoo aada weyn oo la iskugu yimaado boqorka waddankaa yimaada boqorkaasaa markaa dhaqaajiya xafladda dabadeeto waxay sameeyaan waxay ku saadaaliyaan sanadka soo socda sida waxbeerashada iyo tacabka beeraha khaasatan beriisku siduu noqon doono miyuu noqon doonaa mid aada usoo go-a mise wuxuu noqon doonaa mid tacabku bao oo baabao sidoo kale waxay ku saadaaliyaan roobka la heli doono
waa hagaag dhegaystayaal haatanna aynu eegno filim gaaban oo dhowaanta laga sameeyey hasaawo beenaadka ay wiilal badani hablaha ku hodaan kadibna ay guraac uga danaystaan gabdhihiina ay uur sharci darra a qaadaan hadhowna ay ilmahooga tuuraan filimkaasi oo la magac baxay waraaba dharle waxaa hal abuuray abwaan axmed awgeedi amiin waxaanu uga warramay barnaamijka caweyska washington siduu filimkaasi ku yimid iyo qaybo ka mida dhallinyarada filimkaasi jilaysay waraaba dharle waa nin dumarka khiyaamaynaya wejiga de waa bili-aadmi laakiin xagga hoosu dawac ka yahay wuxuu dawac ku yahay dumarka markaa khiyaamu halkaa la soo kududaayo waa nin qoslaayo afmishaarahoo maalin bayna yar buu sheekeeyaayo waan ku jecelahay kufiya been buu hablii ku akriyayaa
labadeena oo inta aan meel masnaca joogno oo wax aan bacadi ka baxay manka iyo udugna oo isxiray oo ay dul hogayaan balanbaalisuhu ayaa weliba waxaynu si talantaaya u qaadanay hees asluubadanaamaan baadaney sidii ubaxii udugoon baadaney waxaan idiley kuwoon bixilaa kuwoon bixilaa idiley aroos kula galo adigoo idayda noqow bagdala ilwaadu quruxey ilwaad quruxey ilwaad quruxey
dabeedna hadhow marka inan si yara dee run moodo ee uu beer qaado gurac buu kaga daraysanayaa waxaa laga yaabaa hadhow mushkilada yaray inay uu qaado isma yaqaanaan maalintaasi hadhowna iyadaa balanbalaysa isaguna suuqa ayuu iska laafiyoonaya isagoo geesiya
luula qurux badan qayrkeed ka roon ma fiicantaa sida wanaagsanid nin baa baa yidhi ma dadkii jannada oo ifka soo erdayayo dib u laadmayaata shawtuu sheegayba waa adiga sida wahanid qaali hawalaala sidaa tahay meel reer magaal ahayn xaggeed jacaylkaygaba la hadlayahay mashquulinina day fasax waa ku sidee maxaa tiri ha qaldoomin baan kuuri ha qaldoomin waxaa kuri weligay anigu inan bil ka badan maan jeclaanin one month one love weeyaan marka bishaadii waad qaadatay qayrkaana sii dee waxaa kuri jaanis waa ku sidee والله الحق هذي خيلقي أنا مش علي أنا كنت على أيدي علي أيد ولدي كنت دوام كور سنية
ما أدري قول ها قول يا عري الله ما قول ما قاعدين بدادي قولك أو أنا ولا أقول بابا كولاية ها
ما أدري أورا ما أنا أنا ما أنا مركسي أنا وأمر كمان سنين عدا أمرك كسيسي halkaad ku huraysatay cidda aad ku huraysatay halkaa la tegaysid iyo uurkaagaba i don't care maxaa aniga iga galay adiga ayaa uraystay amarka adiga isa siiyey orad meelahaagaa la qabo dibna yaanaan ku arkay mar dambe hadday nebi mis qabtaana wixii kugu dhaca adiga ayaa ka mas-uula isjir baan kuri inan yaa yari
jirta qiso aad si gaara ula kulantay oo aad filinkan markaa dartii u samaysay oo ad u curisay mise waa waxyaabaha bulshada ka dhexdhaca oo aad qaab suugaaneed u doortay inaad ku soo bandhigto mushaakilkaasi way soo noqnoqdaan maalin walba waxaad arkaysa inan yarbaa ilmo yarbaa halkan lasoo dhigay ilmo yarbaa ay cuntay ilmo yarbaa la tuuray baa la hayaa macnaha waxa weeyaan hablihii marka la beenbeeniyo ee ay ragga beenbeeniyaan ee hadhow ay ka danaystaan dee miskiinadii yarayd waxay mixiin mooyeysaa amaba ay arrin kasoo ururaya maadaama ay bulshadii takoorayso ilmahana aanay bulshada aqbalayn inay xabalooliso oo ay meelaha ku tuurto ama hee cuno ama ha la qaado nasiibkii marka iyada waxa weeyaan dee aqaabtii akhire ma eegin qofkii waxay eegaysaa un dhagxumada iyo waxa kasoo gaaraya dhanka kale saharay haddaad xasuusato wa filimku waa laba weji waa dhinac ma garanaysaa inay dee khiyaamo ku dhisan iyo dhinac wanaagsan fariinta gudbinaya waxa weeyaan dee ragga iyo dumarka in la isu xalaaleeyey in la isguursado dhanka kale wiil iyo gabar baa jilaya haasaawo nadiifay oo xalaala ayay ma garanaysaa ayay wadaan ninkuu dee gabadha gurigooda yimaadaa markay heshiiyeenna reerkoodii ayuu weydiistay
haatana dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo ay marti noogu tahay fanaanada ikraan jaamac ismaaciil oo aan qaybtii koowaad ee waraysigeeda habeenkan caawa wada maqli doono ikraan kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waana facaal yaad baan u fahamaya habeenkan caawa ikraan bal haddaanu xusuusino dadka goormaad adigu fanka kusoo biirtay lix iyo sideedkii ayaan kusoo biiray kooxdii danan hargeysaan ka bilaabay beri waan la shaqeeyey solodaaud baan la shaqeeyey laakiin danan baan anigu xude markii hore soo galay kooxdii dhalinyarada ay haayeeyeen ee ururka dhalinyarada waxaa haystay cabdi maxamed saamac oo cabdiyaro laydhaa organista ah ayaa guddoomiye u ahaa deedna aroosaan u keedaysay habeenkii yarkeen halkii baan deedna ay gabad iga siiyeen ay soo qorteen ikraanay maalintaad arooska ka heesaysay ee qoladaa danan ay ku soo arkeen ma fanaanad baad ahayd mise adigunba iska jeclaa inaad iska heystid maya aroosyadan gajaas marka heesaheed ku ciyaari jirta ikraanay ma kuwa soomaaliga mise kuwa maraykanka michael michael jackson michael jackson michael jackson baan aad u jeclaa shiidii madaxa bilijiin adamowda sinax aseeda madara huduminaaya mabahalwa fahlo ingiriisna fahlo ana dee midhaan ku guray dee marka dee ingiriisna waxaa
ikraanay ma dib baad u dhegdhegaysatay heesta mise berigii baad xasuusan tahay magaca ilaahay berigii baa xasuusanay ilaa mise jir baad ahayd qiyaasta xilligaa
saddex iyo toban saddex iyo toban jir markaasay qoladii markay ku arkeen bay idhahdeen alla ilahay gabadhan michael jackson heesiisa qaadaysa qaar soomaaliyana biyo u kaban mayso ha markaasay waxaan ku uli magacay igu qorteen markaasay ila ila ballameen markaasa meeshii ururka dhalinyarada ugu imi markaasaaba ruwaayad laydhaha war ma haysida adduun waa wegar ay agtarada iga dhigeen waa tahay way arkeen inaan kasoo bixi karayo marka ruwaayaddaa maxaad adigu ku matelaysay
ayo cabdi haybalambad baa markaa actarkiyo actarada ahayn ma garanaysaa waan gartaa hoostana saare cali maxamed saarax baa nooga samaysayey waa tahay saare cali xasan saare cali xasan sahre cali xasan waan gartay deedna halkii baan markan ruwaadii aanu gow ka siinay sheekadii xagga sare anagaa saaran yeesiina xagga sare hadde afkaan dhaqdhaqaajinayna ma garanaysaa cod kalena waa la dhegaysanayaa haa markii dambe ruwaadii dee aan la arkay aan dhigi karaye taa laygu tijaabiyey aan kuwii kale lay dhiibay waa tahay ruwaad la yidhaahdo cas nasiib waaye waxaasna qawdhan lahaa jaamaciyo hogaan laba nijitaan haddii maan ka dhalatay hubsa inaan ku jecelahay ruwaad kaloo la yidhaahdo dalo jacayl iyo geeri ruwaad kaloo la yidhaahdo maxay tahay dhaqanka maanta ee dhaliisha casriga dabdiidyo aladiid ruwaayado badan baa la eegaya markii dambe waan gartay ikraan bal dhinaca ruwaayadaha aad baad usoo taxday ruwaayado badan oo aad ka qayb qaadatay mid ka mida heesihii aad ugu horreeyey ee aad qaaday oo aadna xasuusin karta caawa ma jirta anagii dhegaystayaashaba
Thank you.
waan gartay ikraan marka ikraanay caqabadaha kaa hor yimid maadaamood adigoo saddex iyo toban sanadooda fanka bilowday inta aad ku soo jirtay fanka caqabadahaad jiran karta way kaa hor yimaadeen maxaa ka mid a caqabad waxa la yidhaha igamabay hor iman oo kooxdii markii aan soo galay agtarad baaba iga dhigeen waan garta marka haddaad arko fanaan ilaa waa la ixaasiday waa midaan waxba isla haynin waa tahay muddo dheer baad hadda fanka ku jirtay fanka miyaad wadayuni karaanay mise waad u yara nasiso hadduunbaa dib usoo bilowda horta anigoo haddana aad shalay walba waan dhigi jiray magaranaysaa maasha allah haye haddana go-on baan kusii jiray oo waa isku dhex wadi jiray marka adigoo hooyo ah fankana weli waad wadayun ha waa isku dhex wadi dabcan xaajigaaguna waa fanaan waa mulaxan waa dhinaca muusigana wuu ku fiican yahay siday qoys ahaan arrintaasi ma fankiina ma horumar bay u keentaa mise dibudhac bay u keentaa nolosha siday idiin saamaysaa qoyska wallaahi me horumar bay tahayo markuu yidha kaale kolba marka ciyaalka sheeciyo kaa heestan iga xasid ayaan kolba gaw ka siiya hawda barwaaqaha heegada dul joogta ay higitiqayso gaw ka siinayaan weli
alahe heestaasi hawdna waa hees aad iyo aad u macaan heegada dul joogtaa ay hibitiqayso heesta yaa yaa erayadeeda leh cabdulaahi cumar baa la ydhahaa waan gartay
abwaanintii gabar joogtay bay ahaayeen abwaanku joogay uu ii soo diray heesta maxamed saarexna waxaan ku ii saara bal dhinacii heesahaaga aynu hore ugu soconaynaa heestan la yidhaahdo ka dalbaday dahabka maankayga goormaad qaaday ikraane waxaan qaaday sagaasanka bishii koobaad abniyarkii ayaa waxaa ii dhiibay inankeeni afkooye cabdilaahi sheekh ibraahim baa laydhaa halkeed joogtay waktigaa basiir hanuuniyaa ii sumay iyagoo koox laydhaa mataanaha ah halkii baan deedna barnaamij mareeree kaga qayb galay oon raacayba
قلبي قال وابن هبه عالكيسي
markaa rag badan baa qaaday ina fanaan weynugu qaaday laba naasta u dhintay niman kale haddana idaga daba dhuftay dee dahabka maankayga rag ma qaadaan waa waa dumar Ayaa da- da- dahabka maanka qaadi karaa waa heestu hablood Qaar waxaad arkays- waxaad arkaysaa soo xidhay naabiga qaadaya ka waa ceeb waxaas Daara Ibraahi, waxaan eh, barnaamijka heesta barnaamijka eh, aan kus- qaybtan hore kusoo gabagabeynaya anaa dooranaya waan gartay bale noo soo qaba heesta qalbiyaa la yidhahdaa mukhtaar cismaan baan isla qaadaynaa laxanka waxaa le sidi cali iyadana waxaa iskale cabdiwaahi maxamed maxamuud qalbiyo isu dhiibano ku dhashada aragtidiyo dalaali oo caashiqi dhamaystiray oogadi
waa tahay dhegeystayaal heeskaasi ikraan jaamac iyo fanaanka mukhtaar ay ku codaynayaan waxa uu dambeeya barnaamijkii caweyska washington sidoo kalena waxa uu gabagabo yahay baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a
This program has come to you from the Voice of America, Washington.